gaadiidkan ay maanta hay-adda g aysad ku wareejisay wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka koobnaa afar booyadood oo ah nooca biyaha lagu dhaamiyo booyadahani ayaa loogu talagalay in ay wax ka qabtaan baahida dhinaca biyaha ee haysata dadka ku nool magaalada kismaayo gaar ahaan dadka degan xaafadaha midnimo iyo madiino ay haysato biyoyari iskuduwaha dhinaca mashaariicda hay-adda g aysad siraade maxamed cali oo sharaxaad ka bixiyey gaadiidkani ay wasaaradda ku wareejiyeen ayaa sheegay in afartanii booyadood oo nooca biyaha ah ay ku wareejiyeen wasaaradda biyaha jubbaland loona baahan yahay in lagu qabto shaqadii loogu talagalay halkan waxaan iskugu imaanay inaan wasaaradda ku wareejino baabuur booyado ah oo afar ah codsigan oo horaan inooga yimid wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta ee jubbaland baabuurtan waxaa soo iibisay hay-adda g i z fankana waxaa bixiyey dowladda jarmalka wasaaraddana waxaan ka rabnaa baabuurta lagu wareejinaya in loo isticmaalo wixii loogu talagalay in loogu adeego bulshada reer jubbaland baahida waan ognahay ha ka jirto xagga biyaha ee kismaayo iyo guud ahaan jubbalandba marka annagoo baahida iyada ka jawaabayno ayaan baabuurtan usoo iibinay in dadka lagu gaarsiiyo biyo nadiif dhanka kale wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha jubbaland oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani lagu soo iibiyey booyadaha ay wasaaraddu horey uga codsatay hay-adda g aysad si loo daboolo baahida dhanka biyaha ee haysata bulshada magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda annagoo kula wareegaynaa baabuur booyada ah oo afar xaba ah oo loogu adeegi doono bulshada reer jubbaland insha allahu tacaala waxay qayb ka yihiin mashruuc aan ka wada shaqaynaynay hay-adda g i z iskaashiga jarmalka oo barnaamijka biyaha ee deegaanka deegaamada jubbaland guud ahaan gaar ahaan magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda taasoo waxa weye annagu aanu ka codsannay horay in baabuurtaasi waxa weye wasaaradda ay u baahan tahay baahida bulshaduna meelaha ugu badan biyaha ay ka mid tahay baabuurta keligeed maaha inay baabuurtu hadda afar baa timid inay ka bataan waxaan sidoo kale ka codsanay in riigagii ceelasha lagu qodi jiray la helo saaxiibkay siraad oo area manager waxa weeye hayadda g izer aagana waxaan rajeynaya iyadana insha allahu tacaala taa iyada codsigana oo la yaalay inay si fiican iyadana insha allahu taala jawaab fiican ka heli doono in riigag laba xaba ah ugu yaraan mar in la helo deg deg oo waxa weeye baahida biyaha iyadana wax ka qabani doonta baabuurtaas ad arkaysaan waa afartaa baabuur booyada ah intaa saaxiibkay uu sheegay qaaritoonkooda uu yahay bulshada lagu adeegi doonaa waa public qof shaksiya ma leh wax badan bayna ka tari doonaan kusoo kordhin doonaan aad baan ugu mahad celinayaa saaxiibada aan wada shaqaynayna g i z barnaamijka isaga ah intii ay waxa weeye dadaalka ay ku bixiyeen annaguna insha allahu tacala waxaanu leenahay waa mahadsantihin aad iyo aad baad u mahadsantihiin wada shaqayn wacan waan sii wada shaqayni doonaa waxaan rajaynaynaa baabuurtaas insha allahu tacala wasaaraddu inay u qumi doonto mas-uuliyaddeedu iyo ilaalinteeda iyo xafididooda iyo sidii loogu talagalay in loogu adeegi doono bulshada darawaliinta wadi doona ay noqon doonaan darawaliin waxaa weeye dowladda u shaqeeya wasaaradda u shaqeeya uusan nina qofna si gaara waxa weeye shakhsi ah uusan uga faa'iidaysani doonin magaalada kismaayo ayaa waxaa ka jira biyoyari waxayna inta badan dadku biyaha ka iibsadaan gaari dameerada oo biyaha ka soo dhaamiya ceelasha kadibna ka gada dadka magaalada kismaayo